guddiga ka horseedowga cudurka coronavirus ee koonfur galbeed soomaaliya oo iyo kulanka qaadan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baya yaa weliba iyo ku hadalanaasadii bulshada lanku wacyigeliyi lahaye cudurka adduunka saameey ee covid tumi sagaala guddigan oo ka kooban golo wasiiro maamulada gobolka baaya bakool iyo shabeellada hoose saraakiil booliska iyo taliyaha qeybta lixdanaad ah yaa kuliishoo inta badan weliba markaasi xooga ka saarayna sidii lan badbaadiin lahaye badqabka shacabka koonfur galbeeda iyo sidii lanku horseeda lahaye cudurkan covid tumi sagaala welibana saas oo kale laasla hadal qaadaya sidii baaritaano lanka sameyi lahaye dadka kugalawa lamada jid ee kushal kooyanga degmada mandheera iyo tan kukooyasa magaalada muqdisho ee caasimad dalka soomaaliya maadaama diyaaradoogi lirooji in jididkaasiya iyo hangmarna dadka qabo cudurkaasi iyo weliba han kaleda sida isu warbaahinta inshaagi wasiirka warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya uwaas xasan cabdi maxamed a
guddiga wacyigelinta ka hortaga cudurka coronavirus oo naskajara golo wasiira maamulka gobolada shabeellada hoose baayo bokool maamulka degmada baydhabo taliyaasha qaybta booliiska koonfur galbeed iyo taliyaha qaybta lixdanaad ee militariga soomaaliyeed waxyaabaha geelka sida guud lahnasagaadii shirkan walihaayha guud ahaanba sidii wacyigelin guud lankusuubii fadi cudurkan coronavirus oo adduunyada dhibaatada ka haaya siduuna dheegohaynoona soomaaliya wali la sheegay ini hal qofka dhammaday dad lamii sidii afareena laku heli ilaa todoba qofna la sheegaha ini cudurkaas laku heli reer koonfur galbeed soomaaliya hoobaena welini furuna lama jid jidka muqdisho ku kooyow iyona ita jidka mandheera dalka kenya ku kooyow siduunu dheeganayna magaalada mandheera oo ka taalla xuduuda kenya iyo soomaaliya weli laha ku sheegay ini lamalang oo viruskaas qabaan laha ku heli maadaama dadka reer koonfur galbeed soomaaliya intiyo badan iyo ka noolyihiin wadamada etoobiya iyona ita kenya weli laku yaabee diyaaradoogi maadaama la hiri ini iyo habaha inuu jidkaha maraayaan waana magaalada baydhabo iyo gobolada koonfur galbeed soomaaliya intooba gudub u koran wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya weli diyaariday jidwalba oo laha ku galow magaalada baydhabo la jeeye shaqaala xirfadan la iyo naka qalabkeela ka baarafadi cudurkaas coronavirus taas sababta ku qodobada geekalhaas lagaadi weli kumadahaye ini guud ahaanba la roojiyey jaadka ama qaadka walaalangorodow oo madii horeeba oo mutaana dhibaato ka haay dhaqaale burbur ka haay ilka dhammaasho ka haay caafimaad darro ka haay inay si guud linku reeba gobolada koonfur galbeed soomaaliya linku surusi meelallaahi meeli laka argoona tallaabo lakugaada waana laku guba hay-adoo amniga militariga boliiska nabad sugidda koonfur galbeed soomaaliya dhammaantiyooba shirkana dhiiba ku haayeen awaamirtaasna walfari waana iyooba hadlo doonaan go'aamada ha ku baha doonoona iyo la wadaagi doonaan saxaafadda haddii ilaahay idimoba
saas oo kale wasiirka warfaafinta koonfur galbeed xasan cabdi maxamed a ayaa weliba use sheegay in maamulka degmada baydhabo iyo guddoomiyaalka gobolada boqol iyo shabeellada hoose lanku baahanye in markaasi iyo ogaadana qiimaha rooga maciishada raashinka ganacsatadan iyo kula hadalana iniyo qiimaha koronka qaadna taasayna aqabadkanagana bulshada ka nool deegaanada koonfur galbeed
ganacsada reer koonfur galbeed soomaaliya iyo ganacsada soomaaliyeed intooba weli laku codsaday inay ilaahasho madanka horeyda ku qabsadaan subxaanahu watacaala dadsho oo madi horeba abaara iyo naytoy shabaab dhibaatooyin badan ka hayini iyo nololanka qaaliyeyna gudoomiyaha degmada baydhabo iyo guddoomiyaalka gobolada shabeellada hoose baa'i bakoolna wali amararka siyay iniyo ha ogaadaan guud ahaanba maciishadda nololo ku jarta gobolada koonfur galbeed soomaaliya guddoomiyaalka degmooyinkana wali laka amray iniyo hoos indaadegaan ogaadaan sarafka baasada dadka boqolka dolar wala laka sarrafo walina hanin sheegahay magaalada baydhabo inii lama boqolkii dolarba geeka laka sarrafahay ilaa lama milyan iyo lix boqol iyo konton kun oo dolar kun konton kun oo shilin soomaaliya walayn arigaana taasi inii caqabad ka ata dadka masaakiinta oo madi hore baliidanaayeen gudoomiyaha degmada iyo naytay gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaalka deegaanada dhan wali amar la kasiyay inii xaaladaas guudin aragaan mar dhowna ganacsatada koonfur galbeed soomaaliya iyo naytay guddiga ka wacyigelinta cudurkan coronavirus kulamo doonaan go'aamaha ku baha doonaan
guddigan oo horey lahan magacaabiya waliba markaasi iyo ku shaqayn doonana badqabka shacabka koonfur galbeed iyo sidii iyoonku horseeda lahayana ini isfaafa cudurka coronavirus-a iyadoona hadda dalka soomaaliya tiro dad eh oo qaban cudurka saymarkaasa iyo hawariide wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya iyadoona salimada wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo wadda wacyigelin iyo weliba sidii arrintaasi iyon korseeda lahayti maalin koryahayti kuriyadda markii wasaaradda caafimaadka ee dowladda koonfur galbeed kulan iyo la qaadati xarumo caafimaad ee sida gaarkeelinliya ee kiyaalan magaalada baydhabo si markaasi iyo an ku shaqayn lahayn badqabka shacabka deegaanada koonfur galbeed